أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco walba ayaad hadahan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadannaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodda lihi doono waxaan toddobaadkan diiradda ku saaraynaa muqaadaraadka oo ku sii labalixaadsaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo dhibaatooyinka laga dhexlayo oo aad u sii badanaya waxaa barnaamijka marti inoogu ah doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ah maamulaha cisbitaalada dhimirka ee xabeeb public mental hosbital oo ku yaalla xamar iyo meelo kale waxaa kale oo barnaamijka nagala qaybgelaya aqoon-yahan cabdiraxmaan maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho intaa waxa dheer oo aan fursad siinaynaa dhegaystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibanaya mowduuca waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرذاتها المحن
mar kale dhegaystayaal waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhacaba aad ku maqasheen mowduuca maanta waxaan diiradda ku saaraynaa muqaadaraadka oo ku soo badanaya muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada taabacsan markaan tusaale kooban ka soo gudbinno magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dhacdooyin argagax leh dhaca boobka iyo waxyaabo kale ugu horrayn waxaan soo dhoweynayaa martida doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb iyo aqoon-yahan cabdiraxmaan maxamuud labadiinaba soo dhowaada assalaamu calaykum ayaan idin leenahay marka xiga waxaan ku horeynayaa doctor xabeeb editore waxaad bal warbixin guud inaga siisaa xaaladda muqaadaraadka iyo halka uu xaal marayo haatan ha waa mahadsantahay wariyii filibiin waa ku dhowahay idaacadda furqaan dhammaan waan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat awalan waxaan u mahad celinayaa allah tabaaraka wa tacaala oo fursaddan maanta in aan kaga hadlayo in dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo noocyada muqaadaraadka fursaddaas oo ay ii sahashay idaacadda raadiyo furqaan jasaakum allahu khayr aljazaa maamulka wariyayaasha iyo reporterska dhammaan waad mahadsantihiin sida aan la wada soconno waxaa dalkeenna ku soo kordhay muqud noocyo kala duwan oo muqaadaraad ah oo aan horay dalka looga isticmaali jirin awal waxaan qaatil ka taagnayn oo bulshadeenna runtii dhibaato badan ku hayay qaadkii xashiishkii khamrigii aalkuladii calaqii iyo wax la mid ah waxaa biryahan soo kordhay noocyo cusub oo khatar ah oo arbushaad iyo khalkhal ku abuuray bulshadeena soomaaliya waa tahay Eh, hal su-aal haddaan kuu sii raaciyo intaanan siin een, aqoon-yahanka kale ma noo sheegi kartaa noocyada ugu badan ee haatan la isticmaalo muqaadaraadka tramadol waa brand of morphine marka aan leeyahay morphine morphine waxay ka mid tahay narcotic drug ama narcotics drugs waa droogo caalamka hadday tahay america hadday tahay yurub sharci darro ka ah oo qofkii lagu arkana mutaysanayo ilaa labaatan sano oo xabsi ah tramadolka waxaa laga sameeyey opium opium waa geed lagu magacaabo ulvia salbatina dheecaankiisa marka laamaha bir lagu garaaco ama midiyo waa laamaha hadda miraha ma aha caleenta ma aha laanta ayaa waxaa lagu garaacayaa biro iyadoo la dhaawacayo waxaa ka soo boodaya dheecaan dheecaankaas ayaa waxaa lagu magacaabaa obyam obyanta ayaa waxaa la geliyaa warshad marka la warshadeeyo waxaa laga soo saaraa heroyin iyo morfin heroyinka waa budo oo heroyin waa midda aad ku aragteen filimada oo budada cad ah oo sanka laga qaato morfinkana waxaa loogu talagalay in cisbitaallada waaweyn ee sameeya qaliimada ama lagu daaweeyo kansarka bukaanadaas waxay dareemaan xanuun fara badan ama biri oo kale dadka qaliinka adag gelaya si looga baabi'iyo xanuunka iyo cabsida marka tramadol horta waa noocaas waa khatar magaaladaasaa kusoo batay noocyada ugu badan ee dalka la keeno waxaa hadda ugu sita tramadolka oo lagu tartamayo oo garaamaadkii lagu yaqiini mid ka badan lagu soo kordhinayo waa tahay waxaan siinayaa aqoonyahan cabdiraxmaan cabdiraxmaan waad maqlaysaa ditoorka muqaadaraadka haatan laga isticmaalo muqdisho meelaha ugu badan ee laga isticmaalo ama lagu iibiyo maxaad kala socotaa oo aad nooga sheegi kartaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دكتور حباب وحن كلون هلكان كسلام يا إذا عدى بهذا xaqiiqada raadinta idaacadda alfurqaan marka waxaan leeyahay soo dhowaada waidin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inta ay la eg tahay xogta aan ka hayo mukhaadaraadka faafay waa mid aada iyo aada u faafay waa mid la keenay magaalada muqdisho intaan ogahay waxaa lagu gadaa meelo fara badan waxaa ka mid ah iskooska ifka xalan waxaa ka mid ah xamar jiriid waxaa ka mid ah baar ubax waxaa ka mid a balaaxi marka aada iyo aad ayaan xogtaas uga hayaa waxaa lai sheegay beerta jaadka meesha loo yaqaano saybiyaana meelo badan ayaa lai tusiyey ilaa laba goobood ah meelo kalena way jiraan ayaa laygu yiri xogta intaas ayaan ka hayaa marka dadkan anigu xogta aan hayo waa intaas waa tahay innagoo goordhow siin doona dhegaystayaasha aaraadooda ka soo dhiibtay ama xogta ka haya arrimahan waxaan ku laabanayaa ditoorka ditore yaa u badan hadda dadka isticmaala muqaadaraadka inteese la eg tahay dhibaatada laga dhexlayo
dadka ugu badan ee isticmaala waxaa u badan dhalinyarada ayaa u badan dhalinyarta da-dooda u dhaxaysa saddex iyo toban jirka ilaa kow iyo labaatan jirka inay u bateen inay isticmaalaan cabsol lagu magacaabo tramadol halista caafimaad ee tramadolka uu leeyahay ma aha mid la soo koobi karo tusaale waxaa noogu filan waddankeenna raab ama kufsi uu ka dhici jiray laakiin gabdhaha la kufsado lama gowrici jirin lamana diri jirin haddaan nahay takhaatiirta soomaaliyeed waxaanu aanaynaynaa falalkaas naxdinta lah ee ku soo kordhay dalka inay ugu wacan tahay isticmaalka maandooriyaha tramadoolka sababtoo ah welwelka cabsida naxdinta cabsida ayuu ka qaadayaa qofka mana naxariisanayo mana cabsanayo taasi ayaa keenaysa marka inuu ku kaco faldembiyeed dil gaaraya
waa tahay aan ku laabto aqoonyahan cabdiraxmaan muqaadaraadka waxaa ka mid a oo aada loo hadalhayaa haatan khamriga isagu ka waran see loo isticmaalaa ma ka badan yahay ee waxyaabahan kale mise wuu ka yar yahay haa khamrigu waa ka mid khamrada si toosa ayaa looga soo dejiyaa garoonka muqdisho waxaana isticmaalaa madaxda dowladda aada iyo aad ayuu magaalka ugu batay si caadiha loo kala gadaa dhulkaasay ka taliyaan oo ayaga ay joogaan marka khamradu waa ka mid waxyaabaha ay isticmaalaan waxaa ka mid a xamarweyne meelo gooniho lagu gado waxaa ka mid a soona dabka meelaha qarsooniya iyo meelo muuqata intaba waa lagu gadaa hoteelada ayaa lagu dhex gadaa meelaha waxaasoo dhan waa arrin xaqiiqa marka khamradu waa ka mid laakiin marka laga yimaado cabdiraxmaan oo khamriga caadiga ah ee dibadda laga keeno waxaa jira baa la leeyahay khamri macmal ah oo la sameeyo oo aashita iyo kaadi dameer iyo waxyaabo badan lagu kariyo ee kaas ka waran isagu waxaaba si caama iska ah magaalada muqdisho meelaha ay ka taliyaan nimankan afkaarta dunida ku shaqeeya oon diin aan ku shaqaynin meelaha ay joogaan sidaasoo kale aad iyo aad ayaa weliba bannaanka iska yaalaa miisaska lagu gadaa sidaasoo kale meesha loo yaqaano quracley amba loo yaqaano laba dhagax miis kamida suuqa quracley ayaa lagu gadaa anigu indhahayga ayaan saaray baalka calaqa la yidhaahdo waxyaabahaas aad iyo aad ayay mataqaanaa ugu soo baaheen sidaa darteeda arinkaasu waa arin magaalada muqdisho laga ogyahay aad iyo aad mataqaanaa u howlgala heer waxaa la marayaa in samayskiisa lagu tartamo meelaha qaar aada loogu sameeyo waxaa ka mid ah ciidamadu meelahay ka dhow yihiin sida ifka xalane meesha la yidhaha ifka xalan iskuiska stadio muqdisho kusoo jeedkeeda xilliga la gaaro halka saac ilaa shan saac mootooyinka ilaa soddon afartan ayaa taagan meel yar oo sandaqada ayay joogaan looma imaan karo waxa weeye ciidankaas halkaa ka difaaca ciidanku way cunaan kooda ugu weyn kooda ugu yarayaa cuna sidaa darteed dhalinyaradu sida aaday iyo cuntaa arinkaa waa la cunaa taabowgaa la cunaa waxaa jira kuwo kale oo shiishadahoo la cabo waxaa soo batay oo kale bahalka baruruqa la yidhaahdo la cabo oo ayaa hadda magaalka kusoo batay si habsamaysan ayaa loo sameeya sida hore xataa ma ahan sida la ii sheegay xaqiiqada dadka oo soo arkay soo indheeyay oon ku kalsoonahay marka xogtaan ka hayo waa intaas wata dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku lafagurayno muqaadaraadka oo ku soo badanaya magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka ee ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban markanna waxaan siinayaa qaar ka mida dhegaystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibtay mowduucan welibana ku kala sugan gobollo kala duwan mukhaadaraadka iyo daroogada kusoo badanaya waddanka soomaaliya khaasatan magaalooyinka waaweyn in fikrad laga dhiibto aniga waxay la tahay mukhaadaraadka iyo magaranaysaa daroogadu waxa weeye dagaalka labaad ee dadban ee laynagula jiro marka dagaalka hubka laga yimaado dagaalka labaad ee magaranaysaa dadban ee laynagula jiraa waxaa weeye in magaranaysaa daroogo iyo mukhaadaraad laynagu qarqiyo dalkeenana lagu qabsado dagaalka koowaad waxaa weeye waa qabiilka iyo kala qaybqaybinta weeye dagaalka labaadna waxaa weeye waa in daroogo iyo mukhaadaraad magaranaysaa laynagu qarqiyo oo lagu takhdiiriyo dhalinyaradeenna iyo xooggeenna inoo soo kacaya lagu baabi'iyo si magaranaysaa wadanka cidla looga helo xaqiiqatan magaalooyinka waaweyn oo keliya maaha haddii aad maqli jirteen geeljarihii waa bartay qaadkii oo geel hortiisa lagu qayalaa iminka geel hortiisa khamriga lagu cabaa dhammaan magaalooyinka ku teedsan xuduud beenaadka ka sarreeya waxaa weeye baalka la yidhahdo khamrigu sidaas ugu soo qulqulayaa xoolaha hortooda iyo geela hortiisa ayaa magaranaysaa khamriga lagu cabaa waana sharci oo waa dhul la leeyahay maxaan sheegaa etoobiya ka tirsan yahay inkastoo dee dhul soomaaliyeedoo la qaatay uu yahay ilaa xadkaasaynu gaadhnay dee magaalooyinka waaweyn hadalkooda baa daah waxaa weeye dowladahan meesha dowladaha sheeganaya haystaana waxaa weeye iyaguna cashuur bay ka qaataan waxayna yidhaahdaan dad baa magaranaysa ilmahooda ku karsado taasina waa been weeye runtii waxaad ogtihiin dhul aad iyo aada u ballaaran oo ka tirsan koonfurta soomaaliya iyo bartamaha soomaaliya oo ay joogto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay joogaan waxaa weeye daroogada haba yaraatee wax soo galaa ma jiraan mamnuuc bay ka tahay meeye dadkii markaa la odhan jiray ilmahay ku korsadaan cid u baktiday magaranaysa u dhimatay ba la arkay waa maya waxaa weeye mukhaadaraadku waxa weeye iyo daroogadu markaan hadalka soo ururiyo waa dagaal laynagu talagalay in magaranaysaa laynagu naafeeyo dalkeenana lagu qabsado dee markaa waxaan kusoo gebagabeynayaa dadka soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala ha laga boqo mukhaadaraadka iyo dagaal waxaa laynagula jiraan dee meel laga soo wada jeesto oo weliba dadka waalidiinta ah ee la doonaya xaruntooda magaranaysa in la baabi'iyo waa inay fadhiga ka kacaan sidii haddii la yeeli karo in magaranaysa layska kaashado oo si wada jir ah arrinka looga hortago asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal dhammaan waa idin salaamaya allah idin barakeeyo haddaan codkay ka dhiibto qamriga kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn oo islaamka ah khaasatan muqdisho iyo meelaha magaalooyinka kale intaba walaal waxay caqabad ku yihiin waxaan oo dhan waxaa weyaan waxaa la doonayaa gaaladii faartii markay dagaalkii iyo awoodda ay sheeganayeen ay wax ku qaadi waayeen waxay u bedeleen inay ummadda islaamka ah ay daroogo ka dharijiyaan marka sidaas la awgeed waxaan rabnaa in dadka ka ganacsada ama dadka keenaya ayagana in sidii gaalada camal loo diriro la edbiyo gaalada sidii casharada loo dhigo camal loo dhigo ayagana say ku waansamaan waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha ka shaqeeyo idaacadda alfurqaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran jaza walaalow haddaan ka dhiibto aragtideeda muqaadaraadka ku soo badanayo ummadda soomaaliyeed runtii muqaadaraadka baryahan dambe aad buu u soo batay magaalooyinka waaweyn sida muqdisho hargeysa garoowe kismaayo iyo magaalooyinka la midka ah runtii dhib weyn buu ku hayaa muqaadaraadka khamrigana wuxuu ka soo galaa labada dal etoobiya iyo kenya habeeniyo maalin wuu soo galaa runtii walaalow dhib weyn buu nagu hayaa oo maanta waxa weeyaan khamrigii wuu faafay dad badan baa maanta isticmaalo oo waxa weeye bal iska daa dumar baa isticmaalo waa la garanayaa rag siyaasiyiin ayaa isticmaalo marka waxa weeye maadaama siyaasiyiinta ay isticmaalaan aad iyo aad buu waddanka ugu soo batay dhib weyn buu ummadda ku hayaa allah hanaga hanaga qabto muqaadaraadka oo dhan sida qaadka buuriga siyaarka khamriga warkii daa marka waxa weeye dhib weyn buu nagu hayaa ilaahay hanaga qabto waxaad arkaysaa guryo guryo waaweyn ee waxa weye rag mas-uuliyiin ah oo ku sugan oo khamriga ku cabayo ayaad arkaysaa rag xil hayo rag wasiiro ah rag xildhibaan ah ilaahay waxa weeye haynaga qabto bahalkaa ilaahay ummadda waxu ha soo toosiyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhegaystayaasha oo aaraadooda soo dhiibtay ee waxaan ku laabanayaa martida doctor xabeeb waxaad adigu xoogga saartay tramadol iyo si guud dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo bal waxaad ka warantaa qofka cabaya qudhiisa intee la eg tahay dhibaatada uu dhexlayo
dhibaatooyinka uu leeyahay tramadolka uu u geysanayo shaksiga isticmaalayo waxaa ugu horeeya dhimasho oo ah mowtalfajir dhimasho deg deg ah marka uu cadad badan misuse cadad badan marka uu ka isticmaalo wuxuu keenayaa dhimasho ayuu keenayaa waxyeelada inta uu nool yahay uu la kulmayna waxaa ka mid ah la qabsi adaptation isagoo ku tiirsanaanayo inta noloshiisa ka dhiman tarmadoolka oo labadii usbuuc baa u baahanaya qiyaastii ama dooskii uu isticmaali jiray mid ka badan isaga oo u baahanayo marka iskuul ma aadayo waxbarasho ma aadayo jaamacad ma aadayo shaqo ma aadayo haddii xilligu uu qaadan jiray la gaaro wuu qarqarayaa qarqaryo dhaxan lafa xanuun lafa xanuun jaraas way adag tahay inuu ka maarmo inuu u sii baada mooye wax ka sii badan wuxuu ka qaadaa personalitiga dadnimadii dadnimadii qofka kaldareenkii akhlaaqdii waxgarashadii tuug buu noqonayaa si uu u helo tarmadolkaas marka waxyeelada halista caafimaad la qabsiga iyo dhimashada waa tahay halkaa maxaad raacinaysaa cabdiraxmaan dadka ugu badan ee isticmaalaa waxaa ugu badan dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha dhakhaatiirta dowladda iyo kuwa madaxda dowladda intaba ah ayagaa ugu badan tan kale waxay kala dhexal siisaa arrintaasi zino zinadana waxaa ka timaadaa owlaad wacala ah iyo dil iyo boob iyo afduub sida hadda aad aragto meel kasta ka jirta ee nimankan ay maamulaan daaquudka ku dhaqma midda kale baraha bulshada waxaa kusoo batay aada iyo aad dadka diinta aflagaadeeya dhaqan xumadana faafiya dadkaasu waxaa la dhihi karaa waxaa loo tirin karaa arrintaas inay tahay mukhaadaraadka maxaa yeelay rasuulku wuxuu yuri sala allahu alayhi wasalam umul khabaa'if ayuu ku tilmaamay waxyaabaha mukhaadaraadka ah marka maadaama umul khabaa'if ay tahay oo waxaa la cunayo ay khaaraam ay yihiin oo qashinkii la cunayo dadkii xishoodkay ka tageen sidaa darteeda waxa weeye iyadaa u sababa arrintaasu waa hagaag markanna waxaan soo gelinayaa qaar kale oo ka mid ah dhegaystayaasha الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام هذا ورنا سقناتي برامج كادي رد جمعها ما أنت وجمعها فكر كي هدي أن كديبتو فائدة دردا أما خسارة أي لذا هي إن الاستعماله وحكستو مانك الدورية oo hadda mukhaadaraadka uu ka mid yahay waxyaaba aada u foolxun ayuu leeyahay oo bulshada uu sababi karo marka dhammaan bulshada muslimiinta soomaaliyeed waxaan uga baaqayaa in si wada jir aan uga hortagno wax kastoo maanka dooriya wax kasta oo ummadda sarkhaamiya qaadka iyo wax kastoo fawaaxish ah waana mahadsantihiin raadiyo alfurqaan waxaan halkaa ka salaamayaa dhammaan idaacadda alfurqaan shaqaalaheeda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam ka bacdi walaale haddaan galo mawduuca sii gudagalo mukhaadaraadka soomaaliya waa dhibaatada iyo aafooyinka ugu weyn ee mujtamac ahaan la haray dadka soomaaliyeed la haray looguna talagalay in lagala dagaalamo xagga maskaxda walaale cadowga waxaa dhici karta inuu kaala dagaalamo dhaqaalaha maskaxda caafimaadka xagga militariga marka meel weliba soomaaliya waa lagaga soo duulay haday xagga maskaxda tahay oo ichologiga maskaxda laga qabsado hadday tahay xagga militariga hadday tahay xagga mukhaadaraadka qamriga waxaa moodaa inuu ka yahay sida biyahoo kaleeto hadda anigu magaalada aan joogo gaalkacayo intaad subaxii soo kacdid aad isdhaahdid dariiqa mar runtii waxaa is leedahay ma kenya joogtaa nairobi maa joogtaa ma adis ababaa joogtaa dhalooyinka qamriga waxay daadsan yihiin dariiqyada suuqyada bay daadsan yihiin ayagoo nooc kasta leh biirta hadday tahay jiinta hadday tahay oo ay kullina ka soo galaan dhanka etoobiya marka qaadka waad aragtay markii tikya la joojiyey etoobiya qaadkay aada u soo galo hadda waaba la socotaan qofkii la socdo soomaaliya xaaladeeda heshiiska ninkii ganacsadaha ahaa ee puntland yimid iyo wasiirka ganacsadaha puntland waxay kala saxiixdeen kalluunkii puntland in loo dhoofiyo adis ababa oo diyaaradii kasoo degto eelboorkan ay kasoo degto boosaaso iyo garoowe kalluunkii oo laga soo qaadayo ilaa hobyo ilaa garaacad ilaa boosaaso oo tallaagada waaweyn loo sameeyey kabacdi inay puntland waxa ay ku bedelanayso ay tahay inay tahay qaad waxyaabo kaleeto oo badeeco kaleeto aysan ku bedelin loo ogolaado keliya in qaad lagu bedelo qaadka hadda awal baabuur baa lagu keeni jiray oo wuxuu soo mari jiray dhulka laakiin hadda diyaaraduhu ku yimaadaa qamrigii ayaa wuxuu bedelay booskii qaadka oo dhulka kasoo geli jiray hadda dhulka waxa kasoo gala waa qamri oo u raran sidii qaadka kaleeto maamulka puntland wuxuu yidhaahdaa waa un la dagaalameynaa oo yacni dadka indhahooda lagu sii jeedinayo markay kaceen dadkii waxgaradka ilmihii sakhirada ahaa caagado ku wataan dee dhaladii saban abta lagu wato yacni boqolkiiba konton dhalinyarta ama dumarkii guryaha loo furtay oo lagu wada cabaayo waa dhoweyd culimo ka ha hadashay ka qiilootay way jirtay runtii mar waxay haddaa aragteed mar labaad aragtid mar saddexaad aragtid walaale mar afraad caadiya kula noqonayaan hadda aniga degaamanada kaleeto kama warqabo laakiin deegaanka puntland siiba khaasatan gaalkacayo caadiya nala noqotay haddaan aragno naag sarkhaan ah gabar yaroo sarkhaan ah wiil sarkhaan ah oday sarkhaan ah nin cabsan meesha lagu gadaayo baabuurka sido caadiyan laakiin waayii hore waa la hadli jirayo waa la qiilqiilin jirayo war maxay tahay baasha way nagu soo badatay oo ololoba hadda caadiyay noqotay shiikhii baan ka hadlayn masaajidkii baan laga hadlayn waxyaabo kaleeto oo baa lagu mashquulsan yahay askartii baa cabayso marka mukhaadaraadka khamriga waxaad u moodaaba in markaan lasoo fasaxay marka haddaad social mediaha dabcan aad ka dhegaysatid ama aragtid waad arkaysaa hadda maalin dhaweydaa ugu soo sokaysay social media waxaa ka arkayay hargeyso gabdho lagu qabtay gabdhihii la wareysanayo ay leeyihiin gabdho kaleetoo madaxa usii wadnaa magar kii walaale wadanka mas-uulka ka ahaa ma asaga cabo muxuu u celinayaa marka nin balwaduu asaga rabo ma hor istaagayo oo dadka boqolkiiba xoogaa mukhaadaraad bay u badan yihiin mas-uuliyadda dalka ka hayo ama say saraakiil yihiin haday dad mas-uuliyiinka tihiin sababta waxaa keenayso ama mukhaadaraad qaadoo cunaa mukhaadaraad qaad mukhaadaraad qamri mukhaadaraad waa mukhaadaraad walaale hadduu qamri yahay hadduu xashiishad yahay hadduu qaad yahay waa baddu meesha ka gashid waa dhanaan walaale haddaa xeebta biyo ka dhadhamaysid iyo haddaad moolka gudaha u gashid waa isku dhadhan waayo marka aaday ugu soo batay isticmaalkeeda aniga inta hadda joogo inta kaleetana baraha bulshadan ka arkaa wallaahi kule ilaahay waa waxaan ka baryeennaa in wax kaas cadowga nagu soo fasaxay ilaahay naga cesho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay bahda alfurqaan magacaygu waa xamse nuur yuusuf oo ku sugan shabeellada dhexe haddii aan aragtideeda ka dhiibto dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan qamriga iyo muqaadaraadka kow waxaa asal u ah maamulada ridada ayaa asal u ah oo meelaha ay ka taliyaan keliya ayaa lagu cabaa meelaha kale oo mujaahidiinta ay ka taliyaan laguma cabo marka dadka muslimiinta ah waxaan dhihi lahay inay gaaladan meelaha mataqaanaa dhulka muslimiinta joogaan ay la dagaalamaan ayna mataqaanaa ka xoreeyaan siuu fasaadka meesha uga baxo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa raxma haddaan fikirkayga ka dhiibto muqaadiraadka kusoo badanaya soomaaliya gaar ahaan gobolada iyo magaalooyinka waaweyn qaarkood dhibaato aada weyn waaye waan aragnaa mararka qaar dhalinyarada qaarkood oo aad ka dareemaysid inay bedelan yihiin korkooda jir ahaan iyo maskaxiyan inay u bedelan yihiin way muuqanay qofka markuu muqaadiraad isticmaalo siiba waxyaabahan saidka oo qamrada iyo wixii lamid ah qofka jimsigiisa xataa wax kaluu noqonaya aaday u daliisnaanayaan wax badanaa aragnaa magaalada muqdisho oo kale dhalinyarada ku nool say u dulaysan yihiin oo u rafaadsan yihiin waa muqaadiraadka isticmaalaan weliba intuu soo batay said usoo batay hadda waxaa la dhahaa rag iyo dumar waa la wada isticmaalaa mararka qaar waa aragnaa waxaa igu dhacay aniga xilli aan raacay bajaaj wiil oo dhalinyara oo wax cabsan oo wado marka ma dareemaynin markii hore markii dambe aan gabaraan sugaynaa meel istaagna wuxuu dhahay waa wareersanaa wuuma tagay marka waxaa maqli jiray qamriga iyo waxaas dadka cabo way matagaan markaasaan arkay inuu caadi ahayn aan ka haray waa ku mahadsantihiin idinkana ka hadalka barnaamijkaas bahda alfurqaan in badan baan idiin mahad celineynaa barnaamijyadiina aada noo soo gudbisaana waa idinkaga mahad celineynaa jasaakum allahu khayran bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa munawar waxaan kasoo hadlayaa dalka turkiga maadaama diinteena xaniifiyadda ah ay naga reebtay khamriga iyo mukhaadaraadka allah subxaanahu watacaalaana uuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysir waalansaabu waalaslaam rijsu min camali shaytaan fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun allah subxaana watacaala si guud ahaan ayuu u kaansalay haddii aynu nahay dad muslimiin ah waxaa waajib nagu ah inaan ka fogaano dadkana aan ka reebno waxaan kaloo ku talin lahaa albaab walba mukhaadaraad uu ka yimaado in gacanbiraha lagu qabto lagana digtoonaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan halkaa maanta ka salaamayaa dhammaan bahda warbaahinta islaamiga ee alfurqaan furqaan waa idin salaamay mideeda kale salaan kadib markan uu soo noqdo aragtideyda mukhadaraadkan kasoo dhiibanayo horta mukhadaraadka sidaa sheegaysaan barta magaalada muqdisho aad ay ugu soo badanayaan sida khamraha iyo baalkan la yirahdo tuwaakada taabuuga waxyaabahaas oo dhan aad ay ugu soo badanayaan magaalada muqdisho intaasna waxay saameynaysaa dhalinyarta magaalada muqdisho haddana aragtideyda kasoo dhiibto waxyaabahaas oo dhan wadanka la keenaya dad baa qandaraas ku qaatay oo gaalo u shaqeeya dad baa waxaas ka ganacsada oo ku quuta laakiin waxaan halkan ka dhiilahayay kaas ganacsi uma noqodee wadda kaloo ganacsi xalaala ha ku raadsadaano adduunya aakhar bay ku liibaanayaan xibati fillah waxaan halkan ka salaamaya garabka warbaahineyd alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu anoo faraxsan ikhwaani runtii xaqiiqada in laga hadla aad bay u mudan tahay in dadka loo sheego waayo markaan soomaaliya horta aad bay u weyn tahay laakiin qof walba meeluu jooga marka xaqiiqada horta saan wada ognahay shareecadayna wax walba weynoo cadaysay masaalixdiina way ka hadashay waxa anaganoo dan ah oo na dhibayo way ka hadashay waynoo cadaysay waayo rabbi wuu og yahay asagana keenay asagana na og waxaan nahay iyo meesha noo dambayso dad qaar baa ismoogeysiya meesha qofka u dambayso laakiin waxaa ilaahay wuu ogyahay wax ka qarsoon ma jiraan saa daraaddeed waxaan leeyahay dadka khamrada keena shareecadiina way ka hadashay way cadaysay maanta dadkii diintooda ka doorbiday inay waxyaalo ay gaalo ay dejisay ama qaanuun ha ahaado ama khamraha u dejiso inay ayaga macnaha maanta ay ku faantamaan ama isticmaalaan oo diintooda ay kaga tagaan dullinimo iyo diin laga ridoobeyaan marka khamrada horta qof khamraa cabayna wax laga qora maba jiraanba waayo maslaxadaada ilaahay uu kuwashay islaam baad islaamnimaad sheeganaysaa haddii laga waayo islaamnimadii wixii muujinayana dee islaamnimada xaqiiqa maaha islaamnimada xaqiiqay u baahan tahay kuma anfacayso islaamnimo af laga sheegtay meel ku geyn mayso ama waxaan kaga gabanaya hebel baan kaga gabanayo meel ay ku geynayso malaha laakiin waxaa laga rabaa islaamnimada in xaqiiqo noqoto dadka waxaa leeyahy khamrada keenayo dadka isticmaalaya waa isku dheg waa isku xukun weeyaan saa daraaddeed waxaan leeyahay kan khamrada keenayo xaaraan baa wadaaya kan cabayn xaaraan baa cabaysaaya ilaahay kaga baqa kaga noqdo dadka waxaan leeyahay dadka khamrada keenana ummadda ha fasaahadin ummadda fasaad uma yaro waxaan leenahay ilaahay waxaan weydiisanayna shareecada inuu kornoogiyo ra-iis kor ka dhigo wahga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibanayay mowduuca dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka diiradda jimcaha oo qaybihiisa dambe aan ku dhownahay waxaana ku falanqaynaynaa muqaadaraadka oo ku soo badanaya dalka gaar ahaan meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban gebagabada ayaan ku dhownahay balse inta aanan qaybin su-aalaha gunaanadka ee doctor xabeeb waxaad dhakhtar iyo maamulo ka tahay isbitaalada dhimirka daraagiskan aad ka hadasheen dhibaatooyinka laga dhaxlo waxaa ka mid a waalida sidee daraase ahaan looga dareemayaa cisbitaaladaada dadkaasi dhimirka la ee muqaadaraadka ku soo waalanaya
saamaynta cisbitaalada dhimirka ee xabeeb runtii saameyn weyn ayay nagu leedahay in bukaanada hadda aan gacanta ku hayno waxay kadib noo sheegeen markay qayilaan kadib inay isticmaalaan tramadoolka qaar baaba dhahaya ilaa shan iyo toban xaba ayaan ka qaadanaa hal mar qaar labaatan bay ku leeyihiin imageka imageka sawirka tramadoolka ee cisbitaalada dhimirka aada iyo aad ayuu u sareeyaa waa run waxaan ka mid nahay waa dhab philippine waxaan ka mid nahay cisbitaalada publica dhinac ka ah ee ummadda u gargaara haatan waxaan maraynaa laba iyo soddon kun soddon iyo laba kun oo bukaan ilaa buuhood leh caabudu ah gaalkacayo cadaado muqdisho afar cisbitaal ahayd marka kismaayo dhoobley beledxaw hadda awooddeenna ma aha dowladna ma nihin hay-adna ma nihin laakiin waxaan leenahay alxamdu lilaahi alxamdu lilah ilaah baa mahadda iskale waa hagaag waxaan soo gaarnay guntii iyo gebagabadii waxaan markan siinayaa aqoon-yahan cabdiraxmaan inkastoo ee dhakhtarkana uu samiga yahay oo la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow ee waxaanu ka soo hadalnay oo warbixin ahaan aad u shaaciseen heerka uu marayo korarka muqaadaraadka inay si gaara u badan yihiin khamriga kaniiniga tramadolka cirbadihiisa maandooriyaha la yidhaahdo calaqa xashiishka waxaa kaloo aad ka hadasheen waxyaabaha laga dhaxlay dhibaatooyinkaas ugu dambayntii waa maxay xalka maxaase dhici kara haddii saatan uu xaalka ee muqaadaraadka ahaado ama uu kasii bato mukhaadaraadka oo baaha caafimaadkii u darantaa yuuridurko waa runtiis laakiin waxaa kasii darantaa alla sheegay subxaanahu watacaala waxay dhalisaa zino sida aad arkaysoo kale hoteelada inay buuxaan habeenee maalin majaaja lagu kala wado sinadaasna waxaa ka imaada waxaa ka imaanaya sidaad og tahay wacallo waxaa jira dad xaqiiqatan oo la geeyo dumaro la geeyo dadka gaalada loo geeyo wacallo ku xiraysan xalane waxaa weeye zinadii oo xanta kasoo gudubta magaalka afarteeda jiha hoteello loo samaystay waxaad arkaysaa hal kilomitr oo ay ku taalo toban hoteel ama koo iyo toban hoteel ayaa laga tusiyey hal kilomitr gudaheeda meesha loo yaqaano daalo ilaa inta ka dhexaysa maxaan ku iraahdaya carwa iidka ayaa waxaa ku yaala kun iyo toban hotel waxa wey waxa lala yaabo weeye meelahaas kaleba kasii daran yihiin marka wacallo fara badan ayaa magaalkii ku batay sidaad arkayso waxaa ka timid ah sidaas oo kale haddana wacalku markuu yimaado waxaa imaanaya dhibaato fara badan xishood dara imaanaysaa waa sidaad arkayso xishood dara zaa'ida ayaa jirta xishoodkuna wuxuu ku yimaada diinta iyo dhowrsiga haddii mar xishood la waayana dhaqanku wuu bedelmayaa dhaqankii aad buu u bedelmay sidaasoo kale sidii u socotay wixii fasaadka usii socday oo qashinkii wixii la cunaya usii socdeen waxay hadda taagan yihiin afduub dadka in la afduubto gaari socda in la iska leexsado sida hadda aada maqlayso kale idaacada ay sheegayaan ee cid walba ay soo sheegayso oo qaado dariiqa oo ilaahay ku qur-aan ku sheegay inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu ilahay rasuulkiisa la dagaashan wayascawna fi lardi fasaadan dhulkay kula soconayaan inay fasaadiyaan dadka iska afduubanaya saddex boqol oo doora soo tuur dhahaya sida ka dhacday mataqana soona ceelasha ka dhacday afgooye ilaa warmaha inta ka dhexaysa ka dhacday wadooyinka baabuurta lagu gubayo waa kuwa noocaas weeye oo boobaya dadkii hantidoodii ayaga gubaya dadkiina doolar madax furasho ku sameynaya waxaa kamid a burcadda aad arkayso caadiga waxaa kamid a caasi waalidiinnimo waxaa kamid a xishoodka oo laga tago dadkii oo aad arkayso inay oo mataqaanaa heesa iska dhegeysanaya oo masaajidka iridiisa markaad aad ku jirto masaajidka aadan ku dukan karin cibaadaadkii xaqiiqatan waxaa kamid a dadkoo layska laayo ilaa qofka waa muskir sida ka dhacda xamar jadiid oo kale nin oo qora wata usoo galay reerkiisii ilmihiisii hooyadiisii naagtiisii xaaskiisii ilmihiisi kulli hal mar oo baasmar siiyey gebigoodba wada laayey waxaa keenaya waxaasoo dhan waxaan la cunayo qashinka ah oo mataqaanaa taabowgii iyo qashinkii iyo khamradii bal waxaa lay sheegayaa shaladan nin aan ku kalsoona ii sheegay bajaaj baan raacay wuri bajaajyada meelaha caagaha la gelsho oo caagaduhu ku jiraan oo biyaha yarkaa la gashado inay khamro ugu jirtay ninuu mootadiisa raacay mar dambana uu fahmay uu ku yidhi iska caadi iska caadi waxaas dad badana isticmaala khamrada iyadoo la gado iyadoo mustira oo lasoo wadanka lasoo dhoofiyo lasoo geliyo iyadoo calaqahoo la sameeyo aad bay ugu baahday marka diftoorka waa runtiis caafimaad ahaan markii loo fiirsano waa eber caafimaadkana waxba kasii daranba maxaan ku yidhaahdahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waxaaba kasii daranba qolada ilaahay ma bedela bur ilaa iyaga iska bedelaan maa maa xaalad oo bianfusihim way ku sugan yihiin mar haddii xaaladda naftooda ku sugnaa ay iska bedeli waayeen ilaahay ma bedelayo marka waxaa kasii daran zinadii waxaan waxay keenayaan alkhamru ma khamra alcaqla caqliga wuxuu dooriyo dhan ayaa khamra la yidhaahdaa waa muskir kullu muskirin xaaraan buu nabigu sal ly slam oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam marka waxaasoo dhan waxay keenayaan dadkii inay baaba'aan noolahan ay ka dhintaan ghazwul fikri baa lagu sameeyey dadkan ghazwul yadawi baa lagu sameeyey gacantii maskaxda lagala dagaalamay dadka waxay u baahan dad ka dhiidhiya ee ka dagaalama arrintaas oo ilmahoodii qabta waxaan ku taageerayaa cid alle cidda arrintaas ka qayb qaadanaysa xaqiiqatan goobjoogeedan waxaan nahay wax badanaan soo aragnay waxyaabaha aad iyo aad la yaab kale waxaa ka mid a dadku inayba ku faanaan xashiishka cabitaankiisa derbeeshta la fariistaan ma garatay in diin lagala hadli waayaba oo diintii munkar loo bedelo oo dadkii waxaa saxda ahay ay diidaan waa tahay ugu dambayntii xaggaaga doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb waxaad diiradda saarteen oo natiijooyinka ka soo baxay barnaamijka ka mid a in dhallinyarada gaar ahaan ardayda ay u badan yihiin kuwa lagu aafeeyey muqaadaraadka xalku muxuu yahay
xaaladaha guud ardada soomaaliyeed waxaad ogaadeen sanadkii labada kun iyo labaatankii toddoba kun iyo dhowr boqol oo arday oo secondary level ah dugsi sare imtixaanaadkii toddoba kun iyo dhowr ayaa ku dhacday maxaa sababay waxaa sababay isticmaalka tarmadoolka iyo taabuugga ayaa sababay waddanka runtii dhallinyaradii maanta waxay u baahan yihiin badbaadin waddan kasta wuxuu leeyahay national drag policy oo ah dawooyinka lagu keeni karo ganacsiga iyo kuwa aan lagu keeni karin hadda bitadiin baa taalla daawadan hadda dadka lagu suuxiyo o t operation teatrka saalada qalliinka qolka qalliinka dadka lagu suuxiyo xididka laga siiyo qofka marka lagu duro dareen la-aan guud ku dhacayso ayaa qaar hadda daroog ahaan ay u qaadanayaan ka waran meel xun ayay filibiin maraysaa xaalka waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku lafaguraynay muqaadaraadka oo aad ugu sii laba lixaadsaday magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku daaban mahadiha ka gaadha ee waxaa nagala qayb galay doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ku sugan magaalada muqdisho iyo aqoon-yahan cabdiraxmaan xaaji maxamed oo jooga isla magaalada muqdisho iyadoo oo dhegaystayaal xogogaal ahna ay aaraadooda ka soo dhiibteen tan iyo barnaamij noocaana intaynu ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا ريود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها